بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله البحر الثالث البسيط وأجزاؤه مستفعل فاعل أربع مرات وأعارضه ثلاثة وأضربه ستة waxaan ku guda jirnaa fii baabi asmaa'i اlbuxuur waxaan ka soo baxnay albaxru اطawiil iyo albaxru اlmadiid baxarka saddexaad waa albaxru اlbasiid albaxru اlbasiid sumiya albasiid liinbisaati asbaabihi سمي البسيط لانبساط أسبابه أي تواليها لانبساط أسبابه أي تواليها في أوائل أجزائه السباعية تواليها في في أوائل أجزائه السباعية وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في العروض والضرب وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في العروض والضرب إذا دخل فيه خبن إذا دخل فيه خبن فإنه يتولى فإنه يتوالى فإنه يتوالى ثلاث حركات albasiid waxaa basiid loogu magacaabay waa liinbisaati asbaabihi ay tawaaliiha yacni waa xiriirka asbaabihiisu ay xiriiraan fii awaa'ili ajzaa'ihi assubaaciya awaa'ilka ajzaadiisa ama tafaaciishiisa subaaciyada ah ee toddobada ah awalkeeda waxaa xiriiraya asbaab mustafcilun laba sababoo isku xigto wayo soo ma mus iyo taf waa laba sababood oo xiriirta taasaa loola jeeda subaaciguna waa mustafcilun sidaasaa basiid loogu magacaabo waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi sumiya basiitan liinbisaati alxarakaati fi alcaruudi waadarbi waxaa basiid loogu magacaabay xarakaadkii oo ku fidaya caruud iyo darbi labadaba caruudka iyo darbi labadaba xarakaad xiriira ayaa ku sugnaanaya waa ku fididda sidaasaa loola jeedaa idaa dakhala fiihi khabnun yatawaalaa halaadu xarakaatin haddaa khabni haddii khabni galo saddex xarako ayaa xidhiiraysa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun caruudkii caruudadii waxay noqotay faacilun soo ma faacilun markii khabni uu galo maxaa la xadfayay aliftaa la xadfayaa maxay noqonaysaa facilun maxaa xiriiraya saddex xarakaa xiriiraya facilun fa-da xarakada saaran iyo xarakada caynka iyo midda laamka saddexdaasaa xiriiraya xiriirka xarakaadkaas saddexda ay xiriirayaan fi lcaruudi waadarbi darteeda ayaa basiid loogu magacaabay basiidna waa faciil oo iyadana bimacnaa mafcuul ah ay mabsuud wey baxrigan wuxuu ka mid yahay min ashhari اlbuxuur buxuurta kuwa ugu macruufsan isticmaalkuna uu ku badan yahay ayuu baxrigaani ka mid yahay baxrulbasiid qasaa'id badanna waa lagu tiriyaa waxaana ka mid ah qasiidatu banat sucaad oo hadda ka hor aan akhrinay qasiidatu banat sucaad banat sucaadu faqalbi اlyowma matbuulu qasiidadii noocaas ahayd waa baxrulbasiid waxay ku socotaa baxrigaanay ku socotaa culammada qaaraa waxay yidhaahdeen marka buxuurta aad loo isticmaalo lix iyo tobanka baxar isticmaalkoodu saddex uu ku badan yahay mid afaraadna waa lagu daraa alkaamil iyo alطawiil iyo albasiid saddexdaasaa aqal- qaaliba midda afaraadna waa rajas rajasku laakiin zamanadii hore lama jeclayn carabtii hore iyo shucaradii hore bax- rajas umaysan aqoonin gabay laakiin mutaakhiriinta waxaa ku batay iyo khaasatan culummada markay wax nadminayaan rajaskaa ku badan laakiin fuxuulu shucaraa rajasku uma yaqaanaan gabay uma yaqaanaan way xaqiraan isticmaalkiisu waa badan yahay laakiin waa la liidaa saddexdan kalaa marka ayay aada ugu badnaayeen shucaradii carabtee hore kaamil iyo tawiil iyo basiid qaara marka waxay sameeyaan markay buxuurta tartiibinayaan saddexdaasi isku xijiyaan baxru tawiil baxru lbasiid baxru lkaamil hadda mualifku sidaa ma yeelin baxru tawiil iyo baxru lbasiid wuxuu soo kala dhexgeliyey almadiid oo isticmaalkiisu aada u yaryahay almadiid oo isticmaalkiisu aada u yaryahay ayuu soo kala dhexgeliyey wuxuu yidhi sheikhu marka wa ajzaa'uhu ay ajzaa'u lbasiid ajzaa'uhu wa tafaaciluhu مستفعل فاعل أربع مرات مستفعل فاعل مستفعل فاعل وشطر البيت مستفعل فاعل مستفعل فاعل وشطره كلا وعارضه عروض يدي سنة ثلاثة وسدح وأضربه ضرب يدي سنة ستة ولح سدح عروضه إيه لح ضرب أيوليه الأولى أي الع- العروضة الأولى عروضة هوري مخبونة وي خبن باقلية ولها ضربان لبا ضربين ويليضة عروضة سدح قيبوض ويويري قيبت كواد ومخبونة خبني waa معروف waa taqaanaa waa xadfu saani sabab alkhafiif sababka khafiifka kiisa labaad in la xadfo ayaa waxaa loo yaqaanaa khabni marka haani sababa waxaa laga xadfayaa tafcilada caruudada ah tafciladaas caruudadaasi marka laba darbi ayay leedahay alawalu mid ka hore miluhaa ay makhbuunun miluhaa ah waa mid makhbuun ah oo ayada lamida wa beytuhu beytkiisa waxaa waay yaa xaari laa urmayan minkum bidaahiyatin lam yalqahaa suuqatun qablii walaa maliku yaa xaari laa urmayan minkum bidaahiyatin yaa xaari bimacnaa yaa xaarisowe xaarisow waa min baabi tarkhiim laa urmayan yaan la gemin buu yidhi yaan la soo tuurin xaggeenna yaan loo soo tuurin minkum xaalay xaggiinna ka ahaatay bidaahiyatin musiibo yaanan nalagu soo gemin musiibadaasoo lam yalqahaa uusan la kulmin suuqatun raciyo qablii aniga hortay musiibo raciyo iyo dad bulshaa aan weligay hore weligood hore ugu dhicin yaan aniga la igu soo gamin oo xaggiina yaysan iiga imaanin walaa meliku iyo boqor midna aysan la kulmin raciyo iyo boqor midna musiibaysan la kulmin xaggiina yaysan iiga imaanin buu leeyahy yaa xaari ee yaa xaarisu waxaana meeshaa weliba sii xadfan mudaafa sii xadfan oo yaa banilxaaris way oo qabiiluu la hadlayaa qabiil la yidhaha banulxaaris ayuu la khitaabayaa ee shaksi ma aha inuu qabiilo la khitaabayo iyo jamaacana waxaa tusinaya kelimadda ah minkum uu jamcinayo ee yaa bani lxaaris laa urmayan minkum bidaahiyatin daahiyaduna waa musiiba allatii tadhabu bilcuquul waa musiibo cuquusha la tegaysa markay qofka ku dhacdo garaadkaa ka tegaya sidii u weyntaha awgeed wuxuu noqonayaa qof miir daboolan oo kale daahiya la yidhaahdaa lam yalqahaa suuqatun assuuqa wa alraciya waxaa suuqa loogu magacaabay lianna almelika yasuuquhum maxaa yeelay boqorkaa kaxeeya oo wuxuu doono u isticmaalaa boqorku raciyadiisa asay daba joogaan soo ma asay daba joogaan awaamirtiisay ku shaqaynayaan wuxuu farta ugu fiiqay yeelayaan idan suuqa waay suuqa macnaha waa kuwa la kaxaynayo oo boqorka jaanibku doono uu u rogto saas darteeda suuqa loogu magacaabay raciyada iyo dadka madaxda loo yahay beydkan caruudadiisu waa makhbuuna darbigiisuna waa makhbuun yaa xaarila mustafcilun yaa xaarila mustafcilun urmayan faacilun minkum bidaa mustafcilun hiyatin facilun ilan khabniyaa gelinaysaa waa inaad alibtii xadafto facilun لم يلقها مستفعل سوقة فعل- فاعل قبلي ولا قبلي ولا مستفعل ملك فعل ملك واج- واشباعين يسا ملك بمعنى وفعل هذا فيري مركع عروضة ومخبونة ضرب يقول ومخبون oo waxay ku timid mustafcilun faacilun mustafcilun facilun mustafcilun faacilun mustafcilun facilun sidaasay ku imaanaysaa athaani midda labaad maqtuucun wey athaani min adarbi Ah, waa midda labaad oo darbiga ka mid a caruudadiina maxay noo tahay weli waa makhbuuna athaani maqtuucun wey qaci baa galay waa in la- qacigu wuxuu ahaa wasadka majmuuca ah saakinkiisa in la xadfo soo ma waxa ka horeeyana la reebo waxa ka horeeyana in la reebo sidaasaa waxaa noqonaya marka een, darbigii wa beytuhu beytkiisu waxa weeye qad ashhadu lgaarata ashacwaa'a taxmilunii jardaa'u macruufata laxyayni surxuubu qad ashhadu waxaan xaadirayaa algaarata duulaankii duulaankaasoo ashacwaa'a ah mid isku dhex yaacsan waa duulaan aan tartiibsanayn taxmilunii waxaa aniga i qaadaysaa jardaa'u geenyo aan dhogor badan lahayn jardaadu geenyo waa geenyadaasoo macruuqatu laxyayni labada lafe garka aysan hilib lahayn oo la feentay macnaha wuxuu ula jeedaa wax hiliba ma saarna waa bahal la layliyey oo aada u fudud uu ka wadaa surxuubu ay tawiilatun oo dheer dhulkana ka fog geenyaan duf badnayn oo tin badnayn lafaheedana hilibka saaran uu yar yahay dhulkana ka dheer ayaa iqaadaysa buu yidhi macnaha aaday iila ordaysaa buu ula jeedaa marka way orod badan tahay qad ashhadu lgaarata ashacwaa'a taxmilunii أن قد أشهد ال- قد أشهد المستفعل وي. غارتش شينك هورو ريبانات كوها كان غارتش فاعل وي. شعواء تح مستفعل ملني فعل ملني فعل جرداء مع مستفعل روقة لا يعني روقة فاعل لحيين صر لحيين صر مستفعل حوب فعل حيل آه، حوب وفعل ويا حوب فعل ما هي مقطوعة وي. قطع بقى قليل een qadci markuu galo faacil bay noqonaysa faacilun markaad qadci gelisid maxaa u dambeeya nuun saakinaa soo maahan wasadka majmuuca nuun saakinaa baa u dambaysa nuunta saakinadaa baan xadafnay xarafkii ka horeeyana waan reebnay meeq maxay noqotay faacil bay noqotay faacil mustacmal ma aha mustacmal aan u bedelno faclun bay noqotay faclun iyo faacil soo isku mid maaha mid walbo labadooda ka mid a muxuu ka kooban yahay laba sabab oo khafiifou ka kooban yahay idan faacil maadaama aan la isticmaalin waxaan ku bedelaynaa tafciilo la isticmaalo oo laba sabab oo khafiifa ka kooban waa faclun we marka xuubu faclun we marka maqtuuca waay maqtuuc waay darbigan caruudadiina maxay noo tahay mar walba waa makhbuuna waa yahay athaaniyatu athaaniyatu min alcaruudati waay waxaan ka soo baxnay caruudadii koowaad oo laba darbi lahayd athaaniyatu majzu'atun saxiixatun wa adrubuhaa halaatatun buy majzuu'atun caruudo majzuu'o ah way waa caruudo uu jasci galay saxiixatun saxiixna ah caruudadii jasci baa galay macnaheedu waxa weeye tafciiladii caruudada ahayd ayaa la xadfayaa shal waa soo marna marina jascigaasi ayadaa la xadfayaa waana saxiixa oo taqyiir geli maayo markaasi maxaa caruudo noo noqonaya mustafciluna caruudadii noqonaysa ilan faacilun baa go'day wa adrubuhaa darbiyadeeduna alaatatun saddex waaye buuli alwalu midka hore majzuu'un waa mid asigana majzuu ah mudaalun laakiin tadyiil la geliyey waa majzuu'un mudaalun tadyiilku wuxuu ahaa ziyaadatu xarfi xarfin saakin calaa maa aakhiruhu watadun majmuuc in la ziyaadiyo xaraf reeban laguna ziyaadiyo mid aakhirkiisa uu yahay watad majmuuca waxaa meeshaan marka darbiga iskugu daran inuu majzuu yahay taa muxuu kala mid yahay caruudadiisuu kala mid yahay ilaa idana majzuu'a way wuxuu uga duwan yahay caruudada asiga waxaa galay wixii la dhihi jiray tadyiil oo ka mid a min cilali aziyaada min cilali ziyaada uu ka mid yahay saan hore usoo marnay wa beytuhu beytkiisu waxa weeye inaa damamnaa calaa maa khayalat sacda bna zaydin wa camran min tamiim inaa annagu damamnaa waan dhaleecaynay buuyi calaa maa khayalat wixii ay ismoodsiidasay yacnii waxay ismoodsiisay sacd ibni zaydin sacd ibni zayd wuxuu ismoodsiiyeen ama iyadu ay u malaysay inuu yahay sacd ibni zayd wa camran iyo camar oo min tamiimin qabiilka la yidhaha tamiim ka mid ah إنا ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمرا من تميم ومستفعل فاعل مستفعل وقيبتي هوري مستفعل فاعل مستفعلان اللي تذيل قالي ذيل يعني تذيل كيف قال مستفعلان وإنا ترى مستفعل إنا ذمم مستفعل نا على فاعل ما خيلت مستفعل سعد بن زيد مستفعل دن وعم فاعل رن من تميم مستفعلان ساسيقو إيمانه رن من تميم ومستفعلان مستفعلان مركا وحي أهيد مستفعل بيها سما أيضا مستفعل أه محا أضم بيها وتد مجموعة صاصدا ما علم با أضم بيها وتد مجموعة وحان ربنا إنا نكسر درنو حرف ساكن أو زائدة نون تاني ويريبان تهي مستفعل نون كالو ريبان هدي آن كسر درنو محا دعية لبا نون ريبان لغو ما دواقي كرون نون تهورا محا نبدلنا ألفا نبدلنا nuuntii zaa'idada ahaydna waan keenaynaa markaa waxay noqonaysaa mustafcilaan waana reebantaha iyadana mustafcilaan saasay ku imaanaysaa waxaan leenahay marka darbigan waa majzuu waana waana mad yacni mudayalna waa yahay waa mudaal waa majzuu oo haddana mudaal ah waa darbiga caruudadu ayadana maxay ahayd majzuu bay ahayd waa majzuu oo saxiixa waa majzuu ah saxiixa oo meeshii afar ka ahayd meeqay noo noqotee saddexay noqotee mustafcilun faacilun mustafcilun faacilunta dambe waa la jaray caruudadiina waa laga jaray darbigiina waa laga jaray athaani midka labaad oo darbiga ka mid ah mithluhaa ay mithlu lcaruuda waa majzuu'un saxiix waa majzuu'un saxiix wa beytuhu beytkiisu waxa waye ماذا وقوفي على ربع خلا مخلولق دارس مستعجم ماذا وقوفي على ربع خلا ماذا وقوفي ما حيتهبوا يري استاغيغا aan dul istaagayo calaa rabcin guri gurigaasoo khalaa marnaaday oo cid ku noolba la arag gurigaasoo mukhlowlaqin dhammaaday gurigaasoo daarisin tirtirmay gurigaasoo mustacjimin aan hadlaynin maxaan u dul taagana wuxuu naftiisa ku dhaleecaynaya gurigan waa guri ay ka guureen qoys ay ka dhalatay gabaruu jeclaa abyaadda carabtana waa ku badan tahay guryo inta lasoo maro la iska dul istaaga uu leeyahay meeshaan gabar waxaa joogi jirtay aan jeclaa aaday uga badan tahay abyaaddooda hadda ninkan laakiin waa isku dhaleecayna asiga oo wuxuu leeyahay maxaan u dul taaganaha meel waa hore laga guuray oo aahaarteedu baaba'day sababtaan u taaganaha maxay tahay maxaan ka helayaa macnaha ilan qoftii ma joogta meeshaani maadaa wuquufii calaa rabcin maxay tahay buu yidhi taagnaantayda aan dul taaganahay calaa rabcin khala guri marnaaday mukhlowlaqin dhammaaday daarisin tirtirmay aadaartiisa mustacjimin oon hadlayn guri miyaa hadla macnaha wuxuu ka wadaa cid ka dhex hadlaya lama arko waa hora laga guuro waa meel khaawi oo khaa- khaali oo maran maadaa wuquu mustafcilun fii calaa faacilun ربع خلا مستفعل مخلولق مستفعل دارس فاعل مستعجم مستفعل فيري مرك هذا ضربي يا عروضدي لبضب محاق عليه لبضب مجزوع واي. لكن وانا صحيح ومجزوع صحيح معناه يدو حواية تفعيلا كمقن مد والبا تفعيلا كمقن mid walba faacilu inti u dambayn lahayd ayaa laga xadfay qaybta horena waxay noqotay saddex mustafcilun faacilun mustafcilun qaybta dambena waa mustafcilun faacilun mustafcilun isku miday noqdeen athaalithu midka saddexaad oo min adarbi ka mid a majzuu'un maqtuucun waa mid majzuu ah yacni jaz'i baa galay maqtuucna ah qaci baa galay oo watadkii majmuuca ahaa kiisii saakinka ahaa baa la xadfay qaciga saasuu ahaa soo maahayn kii ka horreeyana waa la reebay majzuuna waa soo marnood waxaa laga jaray tafciiladii wa beytuhu beytkiisu waxaa waaye siiruu macan inamaa miicaadukum yowma athulahaa bibaطni اlwaadi siiruu macan inamaa miicaadukum يوم الثلاثاء ببطن الوادي سيروا معا مستفعل إنما فاعل ميعادكم مستفعل يوم الثلاثاء مستفعل ثا ببطن ثا ببط فاعل نلوادي مفعول نلوادي ماشي وحي نغني مفعول صوت نغني صوحة وحي mustafcilun ayadoo ah ayaa qaci gelisay mustafcilun markaa qaci geliso waxaad jaraysaa nuuntii laamtana waad reebaysaa soo sidaa maahayn qacigii muxuu noqonayaa mustafcil ayuu noqonayaa macmuul ma aha mustacmal ma ah waa la xawilay maxaa loo rogay mafcuulun baa loo rogay musta mustafcil iyo mafcuulun waa isku mid sababtu waxaa waaye horta meeqay ka kooban tahay mustafcil meeqay ka kooban tahay yaa saddex sabab way soo ma oo khafiifa ila marka hore waxay ahayd laba sabab iyo watad majmuucay ahayd nuuntii baan xadafnay qadcigii markii u dhacay laamkiina waan reebnay saddex sababay noqoto soo maaha waxaan ku soo bedelaynaa wasni la isticmaalo ama tafciilo la isticmaalo oo saddex sabab ah maxay noqotay mafcuulun ilan mafcuu waa laba sabab lunna waa sababtii saddexaad ayadaa la isticmaalaa waxaan leenahay marka hadda midaan nilwaadi mafcuulun wa nilwaadi waa mafcuulun wuxuu ku yimid beytkan marka mustafcilun faacilun mustafcilun oo ayada mar walba majzuu'a bay ahayd soomahan caruudadii mustafcilun faacilun mafcuulun qaybta dambana sidaas ku tahay caruudadii waxay ku timid calaa wasni mafcuulun yacni darbigii calaa wasni mafcuulun waay athaalisatu midda saddexaad maxay ka mid tahay ay min alcaruuda waay majzuu'atun maqtuucatun waay jaz'i baa galay haddana maqtuuca waayo qaci baa galay waa caruudadii markaan caruudadii waa majzuu'a waa maqtuuca wa darbuhaa darbigeeduna مثلها أيضا كلوي أيضا لم يديه ومجزوء مقطوع وبيته بيت كيسون وحوى ما هيج الشوق من أطلالي أضحت قفارا كوحي الواحي maa hayaja shawqa maxaa kiciya buu yidhi maxaa kicinaya ashawqa jacaylka iyo hiloobid maxaa kicinaya min aطlaalin ay min ajli aطlaalin haraay derbi dhismaha haraagiisa dartii inuu shawq iyo hilow u dhaco maxaa keenaya adlaalkaasoo adxad noqotay qifaaran dhul bahgooye ah ka waxyi lwaaxi ka kitaabati اlkaatib waxyi lwaaxi waa kitaabati اlkaatib yacnii midka wax qoraya qoraalkiisa la mida mid waa hore wax qoray qoraalkiisoo kale aada mood qofka markuu wax qoro qoraalkaasna aada meel fog ka arkayso xoogaa aathaar yara muuqanayso qoraalkiiyo soo maa wax badan arki maysid wax yaroo raadahaa muuqanaya markuu kaa fog yahay wuxuu ku tusaaleynayaa gurigani inuu baaba-ay wax yaroo aasaasa oo aan muuqanaynin ama muuqashadiisu ay yar tahay ay ka soo hartay xagga muuqashadiisa say u yar tahay awgeedu wuxuu ku marka ku shabahayaa waxyilwaaxi ay kitaabati lkaatib uu ku shabahaya marka wuxuu leeyahay ayu shayin hayaja ashawqa waa maxay waxa kicinaya buu yidhi hilowga loo hiloobaya adlaal iyo raadad guryo ama derbiyo waa hore laga tegay aahaartoodii ay baaqi tahay oo adxad noqotay buu yidhi qifaaran dhul bahgooye ah yacni maxaa loogu hiloobaya hilowga waa la yaqaanaa shan soo maa yacni in la jeclaysto in la tago lasoo arko maxaa keenaya buu canaantaani tii horeo kale la mid tahay maadaa wuquufiida oo kale waayo yacni maxaan uga hiloobayaa buu le meel waa hore laga guuray iyo guryo baaba-ay maa hayaja shaw ما هيجش واي مستفعل شوق من فاعل أطلال مفعول إلى هذا هو مجزو مقطوع مجزوءة مقطوعة وهي عروضة دي صومة أضحت قفا مستفعل رنك وح فاعل يلواحي مفعول واي yilwaaxi waa mafcuulun idan caruudadii waa majzuu'a maqtuuca darbiguna waa majzuu maqtuuc intaasi shiiqa wuxuu kusoo gebagabeeyey baxrigii loo yaqiinay albaxru lbasiid baxrulbasiid marka khulaasadiisu waxa waaye saddex caruudana waa leeyahay lix darbina waa leeyahay caruudada koowaad waa makhbuuna waxayna leedahay laba darbi caruudada labaad waa majzuu'a saxiixa waxayna leedahay saddex darbi caruudada saddexaad waa majzuu'a maqtuuca darbigeeduna waa la mid waa majzuu'un maqtuuc hal darbiyay leedahay halka darbina ayaduu la mid yahay waa majzuu maqtuuc intaa waa mafhuuma umaleynaa halkaas wuxuu uga baxay albaxru lbasiid wallahu aclam